bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado oo subax walbaad ka dhegeystaan raadiyaha cadaado marka laga reebo subaxnimada jimcaha barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaada dhegeystayaal saaka qodobadaad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon doona ciidamada ammaanka degmada gurceel oo sheegay inay gacanta ku dhigeen dad dil ka geystay inta u dhaxaysa mutamaan iyo gurceel waxaa sidoo kale dhegeystayaal barnaamijkaad ku maqli doontaan haddii allaha woodara laga helo soo xulista xildhibaanada koonfur galbeed oo ka bilaabatay magaalada baydhabo ee xarunta kumeelgaarka ee maamulka koonfur galbeed waxaa sidoo kale barnaamijka dhegeystayaal aad ku maqli doontaan dagaal aad u culus oo dhex maray ciidamada koonfur galbeed iyo al-shabaab ayaa ka dhacay inta u dhaxaysa daynuunaay iyo sidoo kale magaalada baydhabo waxaana dagaalkaasi lagu soo warramaya inuu jiro khasaare labada dhinac ka soo gaaray barnaamijka qodobada kale dhegeystayaal aan idigu haya waxaa ka mid a dab xoogan oo ka kacay warshad ku taala duleedka magaalada muqdisho faahfaahino ka soo baxaya khasaaraha u geystay dabkaasi waxaa sidoo kale barnaamijka aad ku dhegeysan doontaan oo aad ku maqli doontaan dhegeystayaal amison oo shaacisay inay door weyn ka qaadan doonto ama doorka ay ka qaadanayso doorashada la filayo inay ka dhacdo soomaaliya sannadan laba kun iyo labaatan laba kun koob iyo labaatan qaybaha dambe ee barnaamijkana dhegeystayaal waxaad ku dhegeysan doontaan xubintii xiisaha badnayd ee kalamaan gabagabadana waxaan dhegeystayaal saaka aan idii hayaa gabagabada barnaamijka ayaad dhegeystayaal maqli doontaan barnaamijka waxaa soo saaray saaxiibkay haashim dhanka farsamada waxaa iga saaciidaya saaxiibkai karaamo anigoo sharmaarkaana waa idinla socodsiin doonaa dhegeystayaal ee u diyaargal wanaagsan barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado waagaga dhegeystayaal mar kale subax wanaagsan barqa wanaagsan dhegeystayaal aan ku bilaabana ciidamada ammaanka degmada gurceel ayaa waxa ay sheegeen inay gacanta ku dhigeen rag dil ka geystay inta u dhaxaysa degmooyinka gurceel iyo matabaan taliyaha saldhigga booliska degmada gurceel oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in howlgalka ay sameeyeen ay kusoo qabteen raggaasi dilka geystay waxaana uu sheegay in ragga ay ahaayeen maleeshiya jadgooyo u dhiganayay dadka shacabka isticmaala inta u dhaxaysa degmooyinka gurceel iyo matabaan ee gobolka hiiraan waxau intaa ku daray gacanta kusoo dhigeen dadkii inta waa dadka arrintaasi halka dhegeystayaal aan ku celiyay wuxuu intaasi ku darin gacan kusoo dhigidda dadkaasi ay fududeeyeen ama qeyb ka qaateen dadka shacabka waxaana uu sheegay in dadka lasoo qabtay hal qof oo ka mid a uu dilka geystay inta kalena ay yihiin kuwo u fududeeyey oo gacan ku siiyey qofkaasi dhibaatada geeyey taliyaha oo isagoo arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxa uu sheegay in sharciga ama maxkamad lasoo taagi doono dadkaasi dembiga geystay anigoo ah taliya saldhigga degmada gurceel iyo laamaha amniga qaybahooda kala duwan aad iyo aad ayaan arrintaas uga xunnahay marka koowaad marka labaadna runtii waxaa lagu bixiyey arrintaas oo ay ku bixiyeen ciidamada amniga qaybahooda kala duwan dadaal iyo juhdi sidii lagu maaragtay soon qaban lahay dadkii dhibaatadaas geystay iyo dadkii fududeeyey intaba sidii lagu soo qaban lahay dadaal iyo juhdi fara badan ayay ku bixiyeen ciidamada amniga qaybahooda kala duwan waxaa mahad iskale alla subxaana wa tacaala arrintaas waa lagu guulaystay dadkii lagu eedaynaya arrintaas waa la soo qabtay gacanta ay ku jiraan waxaana la rabaa haddii alla yidhaahdo insha allahu tacaala inay ka macaamilaan qaabka uga macaamilayaan hauga macaamileen dadkii arrintaas ay qusaysay oo maaragtay labada garab ahay kuwa ay markaa eedaysanayaashu ay maaragtay ka soo jeedaan iyo kuwa markaa dhibanayaashu ay ka soo jeedaan inay ka macaamilaan sidaas ayaa maaragtay la rabaa oon u haynaa laamaha amniga ayaa gacanta ku haaya waana haynaynaa insha allahu tacaala inta maaragtay arrintaas qabaa'ilka ama labada garab oo arrintaas ay quseeyo ay maaragtay kaga heshiinhayaan
kaasi waxau ahaa taliyaha saldhigga booliska degmada gurceel oo warbaahinta kula hadleeyay magaalada gurceel islamarkaana ka warbixinayay dad dil geystay oo gacanta ay kusoo dhigeen ciidamada ammaanka galmudug ee ka howlgala magaalada gurceel markaana koonfur galbeed soo xulista xildhibaanada maamulka koonfur galbeed ayaa waxa ay ka bilaabatay magaalada baydhabo ee xarunta kumeelgaarka ee maamulka koonfur galbeed guddiga madaxa bannaan ee soo xulista baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa waxa ay bilaabeen kulamo ay gaarsiinayeen waa uga areysanayeen howlaha ku saabsan sidii loo soo xuli lahaa xildhibaanada cusub guddigan oo dhowaan uu magacaabay madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis maxamed lafta galen ayaa waxa ay kulamo kala duwan la qaateen odayaasha dhaqanka koonfur galbeed iyo ururada bulshada rayidka gudoomiyaha guddiga soo xulista baarlamaanka koonfur galbeed maxamed kerow ayaa sheegay in guddiga ay u kala qaybiyeen saddex qaybood oo kale ah xubnaha qaabilsan soo xulista waa xubno qaabilsan xalinta khilaafaadka xubno qaabilsan dhinaca maaliyadda iyo fududeynta wixii loo baahda iyo kuwo diyaarinaya xubnaha lasoo xulayo islamarkaana diiwaan gelinaya sidoo kale waxa uu sheegay in si kumeel gaar ah ay u diyaariyeen xeerka uu guddoonku waa guddigooda ku shaqayn lahaa si loo fududeeyo howlaha soo xulista baarlamaanka labaad ee maamulka koonfur galbeed uu yeelanayo horaantii bishii maarso ee sanadkii laba kun iyo labaatan ayaa la filayaa bisha maarso sanadkan laba kun iyo labaatan ayaa la filaya in soo gebagabeeya howlaha xulista baarlamaanka koonfur galbeed iyadoo magaalada baydhabo iyo deegaanada kale ee xorta ah ay ka socdaan kulamo ku saabsan xulista baarlamaanka labaad ee maamulka koonfur galbeed waxaana guddoomiyaha uu sheegay in dhowaan ay si rasmiya shaqadooda usii bilaabi doonaan isagoo sheegay in ay rajeynayaan inay soo saaraan xildhibaano iyagu ah kuwa matala deegaanada maamulka koonfur galbeed way baanu qabsanay kulankii inka horeeyey mayba samaynay inuun isbarana guddiga intiis kadibna mayba guda galnay ini howla an isdarna guddiga mayba aan qeybinay saddex qeybood iyo aan qeybinay qeyb oo qaabilsan ule xalinta khilaafaadka yaabashooyinka iyo wacyigelinta iyo meediyaha ama warbaahinta qayb qaabilsan dhinaca maaliyadda iyo wali logistica iyo maylerayos qaabilsan iyo qayb maylerayso iyana qaabilsan registrationka iyo wali lamid ah marka iyo dukumentiyada walaaga sayta la diyaariyo guddiga saddexdaa sayta qeybood ayaa aan qeybin oo guddo hoosaade qeyb kastana mayba aan samaynay horjooga ama gudoomiye hoosaade aan samaynay mayba si kumeel gaara marka aan bilaawnayha inuuna samayna xeerkii guddida ka dhagama lahaayay yani shirarkii madu isu qabsado go-aamadu madu isu biiro fidhiyadiis wali ku qabsanaasa kooradhay
waa hagaag dhegeystayaal weli waxaad la socotaan barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shanna waad naga dhegaysanaysaan weli deegaanada koonfur galbeed ayaan ku dhex jiraaye faahfaahinno dheeraad ah ayaa waxa ay ka soo baxayaan dagaal culus oo deegaano ka tirsan gobolka baay ku dhex maray ciidamo ka tirsan kuwa koonfur galbeed iyo xubno ka tirsan dhaqdhaqaaqa al-shabaab dagaalka ayaa yimid kadib markii al-shabaab ay weerar jidgala ku sameeyeen ciidamo ka tirsan koonfur galbeed oo ku socdaalayay inta udhexaysa daynuunaay iyo magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay dadka deegaanka ayaa waxay sheegeen halkaasi uu ka dhacay dagaal culus oo in ka badan saacad socday kuwaasoo khasaare kala duwan uu kasoo gaaray labada dhinac ee dagaalamay wararka laga helayo deegaankaasi ayaa waxay sheegeen dagaalkaasi uu dhinaca maamul koonfur galbeed kaga geeriyooday ilaa hal askari dhaawaca tiro kalena ay jiraan waxaana saraakiil ka tirsan ciidanka koonfur galbeed ay dhankooda sheegeen in dagaalamayaasha al-shabaab ay u geysteen dagaalkaasi ama dagaalkaasi uu geysteen khasaare lexaad leh waa dhanka kale ma jirto wax war oo kasoo baxay dhanka al-shabaab oo ku aadan dagaalka iyo jidgooyada ay u dhigeen ciidamada maamulka koonfur galbeed wararkii ugu dambeeyey ee saaka laga helayo waddada xiriiraysa degmooyinka waa degmada daynuunaay iyo magaalada baydhabo ayaa waxay sheegayaan in ciidamada koonfur galbeed ay halkaasi ka wadaan dhaqdhaqaaq iyo howlgal kala duwan oo ammaanka ay ku xaqiijinayaan waa hagaag dhegeystayaal markaana gobolka gado madasha xisbiyada qaranka ayaa waxa ay walaac ka muujiyeen xaaladda siyaasadeed iyo midda amni ee ka jirta gobolka gado madasha xisbiyada qaranka ayaa waxay soo saareen baaq ka kooban shan qodob oo ay uga hadlayeen xaaladda gobolka gado colaadda ka aloosan ee u dhaxaysa dowladda federaalk soomaaliya iyo maamulka jubbaland ay ku eedeeyeen ama lagu eedeeyey inay kulug leedahay dowladda federaalk soomaaliya waxayna ugu baaqeen madaxweynaha iyo xukuumadda soomaaliya inay ka digtoonaadaan wax dhalin kara in ciidamo etoobiyaana deegaankaasi la geeyo islamarkaana ay dhibaato ka geystaan sidoo kale waxay ugu baaqeen bulshada deegaanka inay isu tagaan ama u istaagaan nabadeynta iyo in laga hortago colaad sokeeya oo ka bilaabata gobolka gado waxa ay sheegeen in dowladda soomaaliya lagula xisaabtami doono dhib kasta oo ka dhaca gobolka gado iyagoo dhanka kalena ugu baaqay madaxda dowladda inay ka digtoonaadaan waxyaabaha keeni kara isku dhac bulsho wahagaag saaxiibayaal dhegeystayaal waxaa la soo gaaray qeybihii dambe ee barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado alaba qeybaha dambe waxaan idiin soo gudbinaa xubinta xiisaha badan ee saaxiibada radio kulmiye ay noo soo diyaariyaan ee kalamaan
warnimayo waxaa la yidhi farmaajo iyo shacabkiisu waa kala fogaadeen fakarkoodii baa kala durkiya ficiladiisiiye intii ay ka filayeen amniga farakuhayntiisa wuxuu yidhi galfayl baan lahaa mar iska feermeeye waxse fiican anigoon lahayn ma laha faa'iido xilli cadow warmaha foorarshoo dhiiggu firiteeyey arrin kale ku foognaanshaheed wa iska shay fudude farsamadan muddada qaadatoo faylka lagu sheegay dadkayaga waxay ugu filnayd
beenlow beenlow waa kala fogaadeene hortub misla deganayn usuna buurka deganayn uun hoose deganayne warya war naga tag madaxweynaha wuxuu yidhi mar dhow amnigii waxaan ka qabanaya maandho shicibka mar kalaha ii codeeyaana madaxweynaha mou yidhi war kalamaanay nin baa yidhi haddii dhudhunka laga kabo ninuu dhabarku jaban yahay sii kala dhac mooyee dhaqsaynuu biskoodaa miyay dhici karaysaa anna hadalka waan dhahay adna dhuux ujeeddada waxa ay ka dhigan tahay oo hadda somalilan aqoonsigeeda ma dhow miyaad ka waddaa waa muqadis owdhalow wiil yaroo fogaal eeg laydhaa wuxuu yidhi mar colaaddii dhammaato heshiis caama la gaadhay yow carruur aadday iskuulka marka waagu casaado ictiraaf warsadaaye qowdhan caamo miya war raalligelintii madaxweyne farmaajo uu siiyey somalilan faysal cali waraabaa ka jawaabay wuxuuna yidhi madaxweynuhu taariikhda waxbaba kama oga waxaasna ka yeeli mayno warnimiya umaysiin lahaa oboogaa qonton sana duuginaaylaanki allang naariisa kaara andoromtawisu maahayna walbama kiin sheegnalaari dagaaladii amal dheer lakahoobaday diyaarada lakuduqay haddii uu satahni ha suusii lankuun xabaalaha bau nagu soo toosiye xabaalaha bau nagu soo toosiye
warnimayo waxaa la yidhi intaan calanka somalilan cunusan hugaynay annagaa shan kala suubsannoo seerogoysiyaahe ma erkaan suraynaa dhulkiiba keeni laga siibiya afgooyaba ma saarnee berbera seen isugu soohnay ma dadkaan siraynaa haddii jawhar laga suulshay sawkismaayo noogama sahlana booramiya saaxil lugtu sinaha goortay heshay socon karaysaaye qofkii gacanta suxulkeeda jaray sacabkana u baahday iyo xamar dadkeennaa ku sugan waysanbahayaan naw ha goolkii galmudug maanta uuna ictiraafayba aryaadhaha war ma haysiine wadaadka macallin maxamuud ahay hadda iyo kow dagaalow yidhi waan dagaalamaynaaye waan dagaalamaynaa anigiiyo hirtaydaba ila soo dareersha yeeray an array array ma aqaane dhuusamareebow ka warramay wadaadku wuxuuna yidhi wax alla wixii xertayda ahay hubkiinna la soo baxa qoryihiinnana si dhooha dhigana kitaabaha dhige qoryaha qaatamiyou yidhi war waxaa la yidhi waa yeel da' weyn iyo haddaad waalidnimo gaarto ama aad wadaad diin la tahay oo waxyiga dhuuxay waa inaad sharciga waafaqdoo waajib gudataaye weerar looma baahniya inaan dacar walaaqnaaye waxyeellada ka joog xumaha waa layska waanshaaye war la joojiyaano banaan la jiifiyaano banaantiiyu war dadkii gurceel ka tagay ee dhuusamareeb lagu tagay macalin maxamuud ma yidhi waa raajinaad wareedhaa wadaadada waddankeenna culummo waaweyna warkoodoo aan waanaba ahayn waali kama dheera war war ma haysiine guddoomiyihii shirkadda barakaad sheekh axmed nuur cali jimcaale waa laga qaaday xayiraadihii midii u dambaysay markii horena dulmi iyo tuhun caalamiya loogu soo rogay ilaahayna wuu uga mahad celiyey inuu ka xoroobay dulmigii lagu xayiray asaga iyo hantidiisaba aryaadhaha axmed nuur cali jimcaale waa shakhsi ummadda soomaaliyeed faa'iida u leh madax fara badanna ammaano u soo jeediyey wuxuu yidhi xayiraadihii lay saaray kow madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle aa dadaal badan geliyey kuna guulaysta tii uga horraysa in layga qaado tii lamaadna madaxweyne xasan shiiqaa dadaal badan geliyey kuna guulaysta in layga qaado tii u dambaysa oo ugu darreedna madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaarihiisa aa dadaal badan geliyey oo muuse bixi xaggu ku iloobay war danabi lama shaayir naga aamus war xaafo ilooba madaxweyne xaaf maylafta garantirada masiinka jaro aagah axmed madoobe yousan waxba qaban war intaasoo madaxweyneyaala haddaynu leennahay maxaa ganacsatada soomaalida loo xaxayiraya sheekhu masaakiinta oo wax sii jiray ayaa u ducaysa haddana waa ku farxaysoo deyntiisa aryaadhaha dad waalanaad tihiine wadaadku ra'iisul wasaare khayre si gaaraha u ammaanay wuxuuna yidhi berigii la magacaabayaanu imidoon xaaladdu ma haymaree uga sheekeeye kadibna saddexdii sanee la soo dhaafay hawshaa shaqadeerow ku jiray mugga khayre aad iyo aadou u mahadsan yahow yidhi war axmed nuur ammaantiisu khayre madaxweyne u goysay laakiin madaxweynaha waraysigiisuu ku caddeeyey inaan khayrna madaxweynenimo u tartamayn hal xisbina ay ku midaysan yihiin marka xisbigaasi hadduu guulaystana khayrna ra'iisul wasaarahan buu ka noqonayaa war khayre hadduusan madaxweyne rabin muxuu noo wareerinahay aryaadhaha khayre haddousan madaxweyne rabin qadiija xaylibaax lama maaha ka dhehaysay waladeer kayre haddaanu madaxweyne rabin siduu noo ictiraafaya annaga war war ma haysaana wasiirka amniga maxamed abuukar islow waxau yidhi rayxaanta muqdisho dhex taalla wax yara la durjaa war shirkadii dhagaxda samayn jirtay miyaa codsatay war maya waa shaqaabuur war dawladdaannaanu wixii ay wadato waa sigsikadaan warshadda dhagaxda soo saartana dawladdaa wadata waana sigsikanaysaa war meeliyo haddii aalan bacariirika gabnay hoblah sikimina dhamaaninka aruurayaanahe warwarkayga dhex gelinina wasiirku wuxuu yidhi jidka warshadaha dhagaxda la geenaya war muqdisho iyoonay shabeellaha dhahiligashalgooyilifadohe ma jidka warshadaha la nacay marka dhagaxda asaga la geynayo waar maya dayntii baa laydinka dhaafay odayaashiina kalamaan waxaa ebdhibtii lama arko hadda kooxdii manchester city laba sana jambiyoonkii laga ganaaxa haddaana liverpoolna jambiyoonku waa naga sanadkan waar jaagaxeerkana xagguu nooga yimid maandheeyow saaka jidka wadnahan ku kalahay hal dhagaxna lagama qaadin wadda bakaaraha aan u marana xataa waa waay ciriiriyaye ogoyaanbara bukureeyaha garanaasay aryaadhaha war ma haysiina wasiir ducaale wuxuu yidhi ciidankan beri gashow cabdiraxmaan cabdishakuur nugu dacweyhaayo ehelkoori waa la xaajoonnay diyadoorina waa bixinnay ee dadku saas how ogaadeen dacwada cabdiraxmaan waana wareerisee war muqdisho dhagax kama dheragtaa laydhi cabdiraxmaan cabdishakuurna eedda dawladda kama dhergaa laydhi kalamaanna muran kama dheragtaa laydhi war xildhibaan fiqiba qoraal facebook kama dherga war adeer aniguna ictiraaf kama dhergo anigu war soomaalidu madaxweyne kama dheragto online kama dheragto oo state kama dheragto donald trambne twitter kama dhergo horta kaala haddii daynta nala ka cafiyo mashruucii wasiir baylama halkaasuu ku xirmay war galmudug ba muran kama dheragto dulyarana dulmi kama dhammaado dudunna carar kama dhammaato sidaad u sheegteen qofba waxbuu ka dhergi waaye soomaaliba qabyaalad kama dheragto
qarax yaa qayladhaaniyo qabyaalaadaydin qaribe qarax yaa qayladhaaniyo qabyaalaadaydin qaribe maaho war war mahaysaana warkii hore war soo dhaaf sacuudiga dagaalkii qatar iyo turkiga oo ku haaya soomaaliya ula soo aad war miyay kaa qarsoonayd soddon sanaba sidaasuu ahaaye war doorada ay ka dhargeena yeelays war dooraha odhan digaag dheh warna miyaw teesi walaayo isguroorliga galaa fuutla galafadey kooyo dheh arabta maday isaaqo warkaagaasaan ku xusuusaha fadhi iyo fuud iyo cibaadna waa laysla waayaa hore loo yidhi xagla laaban xoolo kuma yimaadaanna horaa loo yidhi war waxaa kaloo la yidhi niman dheebsan dhididkii kama dheere gaaje ninka dhaqashadiidee dharagana u baahdo miyay dhici karaysaa dhulka qoda hoos u dhaadhaca aynu dharagne jaala dhoobada anna dhagaha dhisma weeye kii ka dhuntow dhibka diidow dhaalkuma lihid oo waxaad soo dhiba maxaa idin gasha maa nabad iyo nolol taageertaan oo fadhiga lacag ku qaadataan war ma jiifaw jaq baa nabad iyo nolol laga helay war nabad iyo nolol hoobal iska hel ay kafayle war warkaa naga dhex gelinine sacuudigu wuxuu yidhi liibiya iyo soomaaliya turkigu argagixisuu ku tababaraa marka waxaan la yaabanahay dowladda liibiya ka jirta iyo tan soomaaliya miyaa sacuudigu argagixiso u yaqaan war sacuudiga asigaaba argagixiso oo turkiga weri ku qashay waxaanba la yaabanaho inaad moogtihiin ba aad moodaan sacuudiga soo kii yidhi ma aha soomaaliya etoobiya ha lagu daro oo rayad ha looga dhigo war dul yar iyo iligoo qunsuliyadda sacuudiga sii gelayaa la sheegay war ma ka haysaan
madii marag lu waraaba lahaayo war marba haddii halkaas ay galeen waa laga nabadgela hadda kadib war calaa kulli xaal waxaa hore loo yidhi allaw carabta xoolaha ka qaad amase noo qaybi ameerikana ilaahow ka qaad amase noo qaybi
war sacuudiga godobtuu naga galay baa ahayd markuu yidhi xoolahooduna rifti faali bay qabaan iminkana iyagu waa argagixisuu noogu daray waradaa war ma haysaan magaalada hargeysa waxaa lagu qabtay tartan geelshirabisa oo caanaha geela lagu tartan siinayo aramedeerow halaagiga ka jareena war geel iyo magaalo maxaa isku keena golihiisa maa lagu shirabo war war ma haysiina waa geel dhaqasho cusube warka naga dhegaysta labaatan shirkado waa ku tartamay laba boqoloo halaadna waa la shirabay waxaana ku guulaystay jaamac cumar cabdulle oo geela ugu caanaha badan yeeshay aryaa imaaraadka carabtaa tartanka qabatay muggi ay wacaayeenna jaamac cumar cabdallah ay dhahayeena cabdullaha intaad ka keentay war war ma haysaana geela waxaa wax ka lisay madaxweynaha somalilan muuse biixi asaga iyo wakiilka imaaraadka ayaa hal wada lisay muusehana haaneedka u qabtay caanihiina way wadaageen hadda madaxweynaho gafuurka xoor ku leh ayaa telefishinada ka soo muuqday aryaadaha madaxweyne muuse biixi wuxuu yidhi geelaydan ka mid ahay sidau u haaneediyanahee inuu geelleeyahay waa caddeed geela markuu daraaran yahay laba nin dugtaaye laba nin dugtaaye laba nin dugtaa wiilkii geela u heesay wuxuu yidhi laamay lodanay layli dumarnay laangobahadnay laafya wiilay liicagarilay leedafaraslay hadba loobadii loo lisaan ladan oo ladahabyale oo la gowcad yahay nin caanaha ka baday waa lag caddaan war maxaad geel noogu taabateen inaan ugu bururay war anugu waxaan ka xumaaday nimayo madaxweyne cumar xasan albashiir oo la yidhi maxkamadda adduunkaa la geynayaa ragguu soo barbaarsadana ka aqbaleen cumar xasan albashiir haddii deheeg loo dhiibay afrika waa wada qaran waana qabye waa la isku hogaansadaa maxaad ola yaabaysaan war kaligitalis oo dhan ihaanaha u dambaysa albashiir dadkii uu soo barbaarsha inay dhiibaan ha kula yaabina horaa waxaa loo yidhi how ninkii baarbaarsha baahaal nool ka baxsay aan baabooqnaagooy ninkii baarbaarsha baahaal nool ka baxsay aan baabooqnaagooy warwar ma haysaana puntland waxay samaysay xoogagga waddaniyiinta puntland horeyna waa kii madaxweyne deni u dalbaday in laga difaaco weerarka baraha bulshada war horeyaa loo sheegay madaxweyne deni inuusan warbaahinta u dulqaadan karin war war mahay sida horaa loo sheegay madaxweyne farmaajoba saxaafadda inuu jeclaan jiray kadibna nacay war faad yaasiinoo waryaa ahaa jiraba waa nacay war kheyre maalmaha gooskooskiiska ma maqlin war madaxda markay dibadda haddi waa kuwa hadlee maxay gudaha u hadli laayihiin haddaad xamar joogto is ilaali xawlmariidkaa lagaaga dhow yahay miyaadan maqal dhaha albashiirba haddii la dhiibay ohay afrikay hurudoy xanaadadaadii hurudoy hadbaacunaye hurudoy la hogaaminaya naga taga afrika caqli allah u yeele war soomaalida maa dhahdid
waa hagaag saaxiibayaal dhegaystayaal xubintaasi saaxiibada kalamaan oo raadiyo kulmiya ay noo soo diyaarisay ayaa barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaada maanta ugu dambaysa dhegaystayaal barnaamijka waxaa soo saaray saaxiibkii haashim karaamo ayaa ii farsameynaya anigoo sharmaarkaan oo idinla socodsiin inta barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono waxaan idiga tegaynaa sidaasi nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu
sargaabkii cadceed oo iftiinka la ciidhay caraabay sideeda codkaagu heji sargaabkii cadceed oo iftiinka la ciidhay caraabay sideeda codkaagu heji awadan ku bartaa ashaqlaygusade i carabay cudoon caynadaada lawa awadan ku bartaa ashaqlaygusade i carabay cudoon caynadaada lawa sablulay agaarka iftimaay awallayday hunnooy ka calmaday habla sablulay agaarka iftimaay awallayday hunnooy ka calmaday habla